cilmiga intan aynu soo bardhe khabarka inoogu xasilaysa mutawaatirka dhicitaanki ama xasilitaankiisa bihi bilmutawatiri uu ku xasilaya laa yaktasu bihi waa bilmutawaatiri laa yaktasu khaas kuma aha bishayin shay mima dakaruuhu waxa ay soo sheegeen oo dee taasun khaas kuma aha iyada oo u gaar maaha waxa weeyaan uun daabidkaa horaa jira fasaqada waxaa dhacay ictibaaru dalika madkuurkaasoo waa tirooyinka aynu magacaabeen fiiradii kullihii dhammaantii taas uu dhacay oo ujeeddadu waxa ay tahay uun shuruuddawasun baa la eegaya laakiin tiro gaara in la qabto oo laydhaa intaasaa mutawaatirku noqonaya waxa weeye oo tiradaasun wey wixii ka yarna mutawaatir maaha ma habboona baabulqowli fii akhbaari laxaad bal halkaa mutawaatirkii baan ku dhaafaynaa qowlkii ayuu u baabaysan yahay akhbaarta aaxaadka lagaba hadlayay axaadna jamcu axad weeye axadna asalkiisa ore kollay wowdani waxay munqaliba can may hamsadu munqaliba can waawo waxay leeyihin waxad baabu ahaa sadee waaxid ba ay halkan u timaado asalka hore ay leeyihin oo aliftan waxay ka soo gadoontay ama hamsadani wowbay kaba soo gadoontay isagana inoo sheegi doona kollay dhe waana intii hore hadalkuu ka yar dheeraan doonaa oo waan arki doonaa qaybihiisa ayaan arki doonaayo khabarka mutawaatirku waa ka kooban yahay kana yar yahay akhbaartan axaad oo aada iyo aada u badan ee kalaamkoodu iyo waxyaalaha kuba suganna way ka badan yihiin kalaamkii kii hore kuba sugnaa isagaa inoo tacriifin oo wuxuu idhi waclam waxaad ogaataa ana khabara alwaaxidi waa kan kaa keliya khabarkii kolley keli shaksi keliyana loogama jeede waa wixii aan tawaatur gaadhinun oo ruuxii keli ahaa iyo labadii iyo saddexdii iyo afartii waa khabarun waaxide man xada wixii hoos uga dhaca weeye can xaddi tawaaturi tawaaturka xaddiisii hoos uga dhaca hoos uga dhacadu xadda tawaaturku ina waa kii n soo aragnaye macnuhu waxa weeyaanun lam tabluq ruwaatuhu fi lkathrati waxa weeyaan mablaqa almutawaatirun oo ruwaadiisu xagga kasrada aanay gaadhin halkii tawaaturku intii uu gaadhsiisnaa aanay gaadhin taas bay tahay ujeeda oo markaa cadadkii badnaayee ay suurtagal ah ama ay fogeydba ama mustaxiil ahayd caado ahaan markaan eegno inay been isku waafaqaan intaa may gaadhin bal markaa mid yaanu noqoninba midkii iyo labad iyo saddexdii iyo dee xadiidkii markaa qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii iyo waxyaalahaas oo dhan waa akhbaar axad wahuwa isagu darbaani laba nooc weeye musnadun midkaa la isnaadiyey iyo wa mursalun musnad iyo mursal musnad iyo mursalba mustalaxii ayaan kuba soo aragnay bayquniya laga bilaabiyo intii kaba sarraysay walow marka la eego usuuliyiinta dee isticmaalkooda musnad iyo mursal iyo isticmaalkan mustalaxii kusoo aragnee badnaa walow dee fuqahada qaar imaamo muxadisiinta qaarba dariiqada fuqahada ay xagga mursalka ay kuba socdeen dee waa kala duwan yahay oo iyagu axaadiistii aaxaadii ee badnayd badnayd ee qaybaha aynu usoo aragnay qariib iyo casiis iyo mashhuur iyo mustafiid babarkoodba raaciyo ay uba qaybinayeen iyo qaybihii kale mursal iyo munqadic iyo mucdar iyo mucallaq iyo iyaguna waxyaalahaas lahaa xaggii itisaal la-aanta wixii ka yimi labadan baabay u kala qaadeenoo waa kuwa musnada iyo kuwa mursala intaasay yidhaaheen markaa tacriifkii khaaska ahaa sakii bayquniya wa mursalun minhu saxaabiyu saqad oo kale iyo dee bal maalan taas iyada halkan maahay waa wax ka waasacsan oo inqidaac dhammaantii wixii aan sanadkiisu xidhiidhinba waa mursal iyaga agtooda dee kii kalena musnadkii weeye sanadkiisu xidhiidhay ee wixii aan sanadkiisu xidhiidhinba waa mursal oo labadaas u kala baxaya fa ama almursalu markaa mursalkii falahu baabun baab baa u sugnaaday yejii-u imanaya in sha allah oo mursalku waa inoo dambeeya musnadku inoo bilaabaya wa ama almusnadu musnadku fa darbaani laba qaybood weeye axaduhumaa midkood oo musnadkii baa laba qaybood noqonaya taa aan mursalka ahayn mid yujibu wuxuu waajibinayaa alcilma cilmi buu waajibin oo bal musnadkii ayuu laba qaybood ka dhigayaa akhbaar laaxaadee waxay ka dhigaan asal inay u tahay haddaan qaraa-in iyo noocii dee cilmiga istidlaalkii uu kaba imanayo cilmiga nadariga ah uu kaba xasilayo aan halkii sharx noqda iyo keyrkiiba kusoo aragnay haddaanu ahayn asal inay u tahay dani inuu faaiideeyo dani inuu faa'iideeyo ee mutawaatirkuna cilmi buu faa'iideynaya akhbaar ulaxaad qayb kaba mida oo dee qaraa-in ay la socoto kale oo qaraa-in kale ay hareereysay ama ay koobtayna cilmiga istidlaaliga ee nadariga ah ama iktisaabka ah ayay faa'iideynayeen bal markaa wuxuu leeyahay kan musnadka ayaa mid yaqiin keenaya oo ujeeddadu marka la eego isaga la eego waxa ka dhalanaya ee aan ka qaadanayna ay noqoto shay cilmi ah oo cilmigu waa yaqiin un waa hubaal wixii in la hubo uun jasminayno uun goynayno weeye wuxuu inuu saas yahay aan goynayno bal markaa dee saa inooguba yimi arrintu inay tahay iyo mid dee aan ku camal fallo o aan ku camal fallo camalfalkiisna waajib ay nagu noqdeene laakiin markay noqoto yaqiin ahaan iyo jasmi ahaan dee waa ruuxan sahwi waa ku bannaan yahay inuu wax iloobo iyo sahwi baa ku bannaan in khada iyo ismuutisu kaba dhacaano waa shay ku bannaan in waxa weeyaan been uu sheegano way ku bannaan tahay ninka dad uu kalsooni badan tahay dee warkuu sheegay warkii waad rumaysanaysaa waan adigaa aqbalay oo kale laakiin haddii bal matalan haddana dee bannayn la banneeyo in sahwi ama nisaan ka dhacay ruuxan waa meesha jirto meeshii lagama saari karo oo dee imaka taasoo asal ahaan ruuxan sahwi iyo nisaan kama dhicin warkuwa saa uu sheegay inbuu noqonayaa si kalama noqon karo iyada taa lama odhanayo haddaba jaanibkaasna waa kaa laleeya daniga adag buu inoo faa'iideynaya camal keenaya laakiin maxay odhanayaan markaa taas camal buu keenayaaye cilmi ma waajibinayo bal tibuu wada wahuwa haddaba kan cilmiga waajibinaya calaa awjuuhin qaybo weeye oo ka isagu yaqiin ama inoo faa'iideynaya waa qaybuu noqonaya minha khabar ullahi caza wajal kale kitaabkan waa si ka dhacday imaka inoo taala kitaabkiisa tafsiirana cibaaradan halkan intan dee walow uu soo dhigtay waxyaalahan akhbaarahan laakiin intan fiqrada gaar ahaantaydee shayda kumay dhicin marka la eego sharaxiisana cibaaradan hore ugu horeysa minaha khabarullaahi caza wajalla kumay jirin inaha kalaha kuma jireenbe de khabarka ilaahayna halkii musnad iyo mursal qaybintiisii khabarka ilaahay markuu soo galo khabarka ilaahayna haynana waa qur-aankii oo kale qur-aankuna waa inoo tawaaturay taasoo waa ka tawaatur buu inooguba xasilay bal kolle waa arin marka la eega israacinta hadalkan yar ihaam ku sugan yahay si wuxuu akhbaartii axaad ee uu qaybiyey mid ka mida uu yahay khabarka ilaahay mid ka mida khabarkii rasuulkii ilahay mid kale laakiin kolley hadalka see madmuun ahaan dee kutubta usuulku aragnay way noo wada dhigataan habkay usoo dhigtaanba ah markay akhbaarta qaybinayaan ee dee khabarkiina ay ka dhigaan wixii inshaha qaabilayay ayay taqsiim kala qaybiyaanoo wax la goynayo oo la jasminayo o la yaqiininayo run inuu yahay oo maa yuqdacu bisidqih iyo qeyb kale oo ah maa yuqdacu bikadibi waxaan inuu been yahay wax dee ay yaqiin iyo hubaartoo la goynayo goyntu waa dee cilmi baa inoo xasilaya halkaasoo waan yaqiininaynaa iyo kaa dee intuu sidqiyo kadib ixtimaalayo sidqigiisii la malaynayo dee malaha camalfalba keenaya bal markay suuradaa bal haddaba tan aan qaatee maa yuqdacu bisidqiha ay dhigaan ayay kaasay qaybo ka dhigaan kaa sidqigiisa la jasminayo midkood waa khabarkii ilaahay oo dee ilaahay subxaanahu watacaala dee khabarkiisii oo beenimo dhacayso kaas waa mid rasuulka ilaahay khabarkiisii dee markan dambe uu dariiq dheer inagu soo gaadho taasi laakiin khabarka rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh sidiisa inagoon xaggan kale sanadkiisu inagu soo eegay aan eegin markan akhbaar laxaadiyata la kala qaadayo rasuulka ilaahayna macsuum buu ahaa kadib macsuum buu kaba ahaayo khabarkiisii waa la jasminaya arrimaha uu inoo soo wado labada arrimood ee inoo soo wadaana iyagana way kuba soo daraan iyadana yaqiin bal adigu intana haddana weliba qaybo kalea kaba maqane qaybtaasay kaba dhigaan oo haddaan eegno dee minhaajka baydaawi oo kaleo toddoba qayboodu taa kaba dhiga iyo baxru muxiidka isagu iyo bal kutubta usuulka marka waxay kusoo dareen qaybahaas buu mid ka midaya mutawaatirkii eeg ka khabarkii ilaahay khabarkii rasuulkii ilaahay isna cisma uba sugnaatay umuuraha iyadna kitaabka inooguba imanaya khabarkii mutawaatirka marka khabarkii mutawaatirka qasiim bay u yihiinoo kan isaga la jasminaye la yaqiininayo ama la goynayo runtiisu maaha inuu dee bal waxa weeyaan khabarkii mutawaatirka oo keliya yahay ee waxyaalo kaloo iyadana aan jasminayno yaqiininayno sidqigaasaa jira oo dee uu kaba mid yahay khabarkii ilaahay ee bal say usoo dhigtaan taas weeye khabarkii mutawaatirna oo gaar markaasay akhbaartii axaadkana gooni u dhigtaane ee laakiin waxaad moodaa hadalkii sheekha dawaa kanoo akhbaartii axaadkii tarjamana inoogu timid wixii kadibkiisa lagoyna waa taasna xataa dad raggii ugu aqoon badnaa marka la eega sandee waqtigeedana abu isxaaq shiraasi oo kale oo dee kutubtiisana in badan ama ee barhkoodna kaba shaqeeyey sheekhana waa kan aaraadiisa usuuligay hadiyo goor waxaan arkaynaa iyagoo soo naqlinaya doctor xasan hiitu la yidhaah oo kale iyo kitaabkiisa dee alwajiis fi usul tashriic oo dee waana raggay kitaabkiisa tafsirayana ninkii soo saaru ahaa dee arrintan kalena le bal matalan aaradan marka abu isxaaq shiraasi ama dee kitaab ba alimaamu shiraasi waaraa'uhu usuuliya isaguna waa tan waa taqsiimkaasun baabuu lahaayo ujeeddadu waxaan leeyahay kuwii dambe iyo raggii horeba waa markaa waxaa la goynayo ay hubaal tahay sidqigiisu ayay qayba ka dhigaan mutawaatirkaaynu soo marray qayb ka midun buu ahaa khabarkan ilaahay iyo khabarkii rasuulkii ilaahay oo xagga rasuulkana waa cismadan u sugnaatay iyo umuuro inoo soo wadayo taasna way raaciyaanoo maaha macnuhu in khabarkii ilaahay akhbaarulaxaad ku jiro taas ma aha kumana jiro de waxa weeya waaba khabarkaa ilaahay inoo tawaaturayba weeyaane bal taas weeye laakiin hadalkii kitaabkeenan ayaad moodaa dee san iyo uu isu hoosgeliyey ayay ihaamkaasi ama labsigaasi ku sugan yahay bal markaa maxaan odhanaynaa nimanka halkan akhbaartiiba wax cilmi yaqiin inoo faa'iideynaya oon goynayno hubno waxani inuu run yahaybaa ka mid ah mutawaatirkii aan ka soo baxnay qaybtanuu soo gelaya kuwa waxa ka mid ah khabar اllahi caza wajal khabarkii ilaahay baa kaba mid ah wa khabru rasuuli اlaahi salى اllahu alayه wasalam baa ka mid ah wa minhaa waxa taa ka mida nooca cilmiga waajibinaya an yaxkiya inuu waramo oo xikaayoodo alwaaxidu shaksi bixadrati rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay xadradiisa iyo isagoo jooga abti shay an wax kaba waramo ama wax waa saa uu yidhaaho wayaddaciya uu sheegtana cilmuhu rasuulka ilaahay inuu ogaa oo waxaan ka warayuu maqlayay oo falaa yunkira calayhi aanu ku inkirin macnaa nin baa rasuulka ilaahay agtiisiibuu wax ka sheegaya waxbuu ku hadlayaa oo noocii taqriirkii aynu soo maray xukun baabuu sheegayaa rasuulka ilaahay baa jooga rasuulka ilaahay inkaar horeeyey oo waxaan dadka u diidoo la og yahayna mama jirto kalaam iyo bayaan u horeeyey ma jirto waa waqtigii bayaan bay taas noqon waa ma inkirin ee waa aamusay taasi waa inuu hadalkani run yahay ayuubay markaa noqonaysa haddii kale rasuulka ilaahay kuma dee khada'an iyo waxaan run ahayn mu aqbaleen agtiisa lagama idhaahan kumuu sugeenna fa yuqdacu markaa waxa la goynayaa oo loo jasminayaa weeye nka ninkaa khabarkiisa bidalika bidalikada waaya bicadami inkaarihi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa ina agtiisii la joogay bayaan hore u sabqo loo ixeeleeyaa ma jirto dee ruuxu gaal oo la yidhaaho kolley hadalkiisaas dee kolley inkaarkiisu wuxuu keenayaa ma jirto dee taqriirkiisu ma noqonaya markaa taqriir wixii uu rasuulka ilaahay saa kaa maqlo nin munqaada ama shareecadii u hogaansanba maaha taasna ninku ma aha haddaba inkaar la-aantaa maxaa loo jasmin calaa sidqi waa ruuxaa sidqigiisa wa minhaa waxaa kaba mida an yaxkiya inuu waramo arajulu nin shay-an shay bixadrati jamaacati jamaaca xadradood iyo joogitaankood jamaacadaasoo kahiiratin badan wayaddaciya uu sheegto cilmahum waxaa inay kaba warhayaan falaa yunkiruunahu aanay inkirin fayuclamu bidalika sidqu sidqiisa lagu ogaanay waa nooc mutawaatirkiiya laakiin si kale uu yimi oo matala bal majliskeedan baaba fadhinaa intan iyo inka badan baan ku fadhinaa nin baa kaco dee saa iyo saa waxbuu yiri wuxuu waa saas oo wuxuu dadkana way ogyin dadkaa meesha joogaana way ka wada warhayaan haybo laga haybaystay iyo cabsi iyo wixii iyo wax la yidhaaho saasaa loo aamusay oo ninkii dee waa nin lagu dhici waayo o wixiisii la yidhaha been baad sheegaysaane wixina maga jirto oo ninkii de haddii la leeyahy waa ninkanoo ama suldadiisa ama waa kanoo dadkii cabsibaa aamusiisay iyada taasi waa gaar ee dadkan uu sheeganaya inay waxaan ka wada warhayaan waana dad intaa leeg cidi kumay inkirin oo been baad sheegaysaa ma odhan waxaan aamuskooda u xaalaynaane ma jirto markaa dadka intaa leegi ma saasubay nin beenuu sheegaya yidhaaha labagama waayo weeye kol haddaan wax loo exaaleeyo aamuskoodan ama hayweysi ama cabsihii jirin arrinkuna maaha wuxuu isagu kaba warramayoonay ogeyne iyagaa ka warrayuu leeyo dadkanba waa wada ogyihiin marka taasoo kale dee ninku waa inuu run sheegayo ayay noqonoo iyadna waa wax la goynayo ruuxan inuu run sheegayo la goynayo oo an yaxkiya rajulu shayan bixadrati jamaacati kaiira wayaddaci cilmahu fala eeg wayadacii cilmahum waa muhim maha wuxuu iyaga u warramo nin ma aanu ii saasaa dhacday uu leeyo midna aan war u hayn iyada ma noqonayse wuxuu leeya iyagaa ka warayo waxanba way u joogeen cidna markaa haybo iyo cabsihii hadday meeshii jirtana dee taasaa loo ixaalayn aamuskii oo iyadna ma noqonayso ee waxa markaa loo ixaaleeyaana ma jirto la yidhaha saasay u aamuseen marka manaana inkinin fayaclamu bidalika suqu dee ninku inuu run sheegayana taas waa la ogaanaya ujeedadu dad la odhanayo waa dadkii mutawaatirka ayaa wixii ku sugay ayaa wixii ku sugayba wey wa minhaa waxaa kaba mid ah kan baa khabar waaxid noo soo geli dambe waa kan eeg khabar waaxid usluubku baa yar dhacay dee markuu musnadkii iyo mursalkii tan u qaybiyey akhbaartii axaad ayay tani dhacdee waa wixii cilmi waajibinayay ama wararka aan jasminayno goynayno inuu run yahay ayaa qaybahan ah marka maxaa qaybihii kaba mid ah khabaru waaxid imaka waa mid iyo laba iyo saddex iyo axaadiid dee waa khabaru waaxidun habarka nooca khabaru waaxid la yidhahdo mutawaatir xaggii gaadhin laakiin alladii kaasoo talaqatu ay la kulantay alummatu ummadu bilqabuuli aqbal ay kula kulantay fa yuqdacu kaasna waa la jasminaya bisidqin macnuhu waxa weeye axaadiidan aan eegna inoo sugnaaday baa saxiixa ah xadiid baa mid ama laba ama saddex duruq buu leeyahy dee shuhrowdayba duruqdaa shuhrowday ha lahaadee laakiin qara-in kalaa jirta oo ummadiibaa waxay kula kulantay xadiidkaa inay aqbasho axaadiidii saxiixayn eeg ummaddu waxay kula kulantay labadan kitaab waxa ku sugan in la aqbalo taasay kula kulantay jalaaladii labada imaam iyo macrifada iyo taqadumkooda iyo tamyiisa saxiix min kayrihi oo kale iyo bal umuurahaas baa keenaye ummadiibaa waxay kula kulantay waxaa saxiixayn inoogu sugan in cidi naqdin in aqbal lagula kulmo aqbalkaasi sanad la ictibaariyo waaba kaba sii xoog badan yahi haddaba kii khabaru waaxidka ahaa ee saasoo kale ummaddu ay aqbal ay kula kulantay talaqigaasi dee ummadduna marka la eego majmuuc ahaan shaksi ahaan khada waa ku bannaanye shaksi iyo koox ahaan beeni way ku bannaantahy laakiin marka majmuucoodii laysu geeyo dalaalo iskuma raacdo dalaalo ummaddu in allaha laa yajmac ummatii calaa dalaalati ama laa tajtamic ummatii calaa dalaala dalaalo isma raacdo majmuucoodii hadday wax isku wada raaceen wixii waa xaqun marka waa arrin aada u adag haddaba khabarkii waaxid hadday ummaddu saasoo kale aqbal kula wada kulanto isagana maxay noqonaysaa kani waa run oo markaa ujeedadu dee waana masale kolle aan musalixu kusoo maray culimada qaar nawowi iyo dee taa khilaaf koodu uu jiray rag ka horeeyeybe laakiin ay latay axaadiidtaa saxiixayn oo kale inay cilmi nadariya inoo faa'iideynaysa arrintu dani aanay ahayn miisada ay ka leeyihin kutubta kalena ay taa tahayba wayfiqdocbisda sawaaun camila lkullu bihi dhammaan aqbal kol hadduu jiro ama dhammaan ha ku wada camal faleen aw camila bihi lbacdu bar ha ku camal falo wa ta'awalahu lbacdu barka kalena meesaasuu ku xambaaran yahay haba yidhaahe faadi lakhbaaru akhbaarta caynkaasi ee khabarku waaxidkii markaa qaraa-in ay la socotay dee runnimadiisa inoo adkaynaysa ay la socotay oo uu kaba mid yahay ummaddii oo qabuulku laba kulanta noocaasi uu kaba mid yahay laakiin kuwo kalena ay jiraan khabarka ilaah iyo umuurahaasi waa wax khabarku waaxidkii ka baxsan bay ahayn tuujibu waxay waajibinaysaa alcamala horta camal way waajibin oo wax lagu camal falayo wayaqacu waa xasilayaayo alcilmu cilmina waa cilmi istidlaaliya laakiin maha cilmigii daruuriga ahaa ee waxaad aragtay ama aada maqashay cilmigaad ka helaysoo kale lamid ahaan lahayn ruuxu waa ku qasban yahay isagoon ehd istidlaal buu ahayn inuu ogaado in alcilmu cilmi biha ay bi hadihi alakhbaar akhbaartaas in la yaqiiniyo oo dee sidqigeedii wax la hubo uu noqdo waa ku xasilayaa laakiin istidlaalan istidlaal ahaan buu ugu xasilaya oo dee waa wax nadar iyo istidlaal kaba imanaya taasi iyadu waa qaybo waa qaybtii cilmiga waajibinaysay wathani yuujibu lcamala walaa yuujibu lcilma ka labaad see camal buu waajibin cilmima waajibin waana kan dee insha allah kalaamkiisu inagu yar badnaan doono aan arki doono wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma kawamidi ibu wuxuu waajibinayaa lagu camal axkaamtii iyo taas in looga camal falo ayuu keenayaa oo haddii khabar dee sugan oo akhbaarta axaadi uu ku yimaado camal acmaasha kala mid ah oo dadkii adigu la laasiminayo inay la yimaadaan ama waxay ka tagaan isaga ayaa xujadii iyo daliilkii noqonayo waa lagu camal falayaa oo camalfalkaasu waajibinaya oo ruuxii mukalafka waxaa laasimaya inuu fuliyo ku camal falo walaa yuujibu ma waajibinayo alcilma cilmi ma waajibinayo cilmigu kolley waana ti aan soo maray cilmigu dee ay meelahana waa yaqiintii ama jasmigii iyo goyntii uu ruux jasminayay dee ictiqaad ahaan waxaan sidqigiisa iyo dee bal matalan waaqicnimadiisa uu jasminaye uu yaqiininayay taas ma waajibinayo wadalika mitlu akhbaari akhbaartii weeye almarwiyati la wariyey fi sunan iyo sunanta lagu wariyey sida kutubtan sunanta oo dhan ama iyo wasixaaxi sixaaxa lagu wariyo dee kutubtan saxiixa iyo axaadiidtaa sugan iyo wamaa ashbaha wixii shabahaya ee dee kutubtii kale ahayd ee adugu dadkii hiqaadka ahaa ay noo soo naqliyeen ay noo soo wariyeen oo bal kaasi haddii uu shuhuroobo qaraa-in kale iyo umuurana ay hareereeyaan kollay cilmi istidlaaliyuu faa-iideynayo nadariya oo dee waabasay imaka ama ummaddu ay kula kulanto aqbal oo qeybtii horu inoogu soo daray oo xaadiida saxiixayna kolley waa noocaas weeye wixii bal naqdi uu ku yimoo koobnaa mooyaane labadan kitaabbay ummaddu iyagu kula kulmeen aqbal la aqbalo dee talaqigaasna ummadda xaggeeda kasoo wada fulayna waxa weeyaan sanad la ictibaariyaba waaba kasii xoog weyn yahay oo taasna waa tan soo aragnay in sidqigiisa la goynayay oo la jasminayay oo ay malwaxii ku noocaasaasae axaadiida oo qeybtii hore inoogu soo daray haddaba waa kuwii aan heerkaa gaadhsiisnayn ee axaadiida duruqna laynoogu wariyay dee lagu kalsoonaado ayuu leeyahay horta wixii ku sugnaa madmuunkeeda ahaa ruuxii mukalafka ahaa waxa dee laasim ku ah inuu ku camal falo camal ahaan waa wixii camalin laakiin xagga marka la eego jasmin la jasmiyo waaqica iyo xaqiiqada dee sidqigooda iyo nafsul amarka inuu tan ku yoo taa la yaqiiniyo haddaan dee umuuro iyo qaraa-in kale iyo waxyaale ama qaybaha hore aanu noqon ayaa hadalkiisu yahay wuxuy keenayaan ma waajibinayaan cilmiga oo sababta kollay ay tahay culimmada intooda badani ay ugu tagaana waxa ay tahay dee ruuxii bal matalan cadliga ahaa ee daabidka ahaa waa ruuxii hiqada ahaa ee xadiidkiisa aan aqbalaynay iyadoon aqbalayno ku camal falayno fulinayno inaynu bal matalan kaas ku dhaqanno ay laasim inagu tahay haddana ruuxii in sahwi ka dhaco ama khada iyo nisyaan ka dhaco waa waxaan bannaynayno oo ruuxii sahwi baa meeshii imanaya waa ku bannaan yahay oo ina lagama anfin karo sahwi lagama anfin karo khada lagama anfin karo bal taasoo kale bal dee inay cusmana uma sugnaanine kadib xataa inuu fii awqaadda qaarkeed ka dhacana taas iyadana wax la anfinaya maaha marka kol haddii ixtimaalkaasi jiro waa ixtimaalkaasi ee la mid maaha kii isagoo cilmiga yaqiinta ama aynu garanaynay inaan asalaansan mooye si kale aanu noqonayn ama arintaasi daruuro ahaan ama isdilaal ahaan inoogu xasilaysayoo ixtimaalkaa meesha la banaynayo bal maalan walow daahirkan in la raaco ay tahay ayaa iyaga agtooda keenaya inaanay cilmi waajibin ama dee jasmin la jasmiyo sidqigiisa iyo waaqiciisa iyo taas la jasmiyo inaanay waajibin taas baa agtooda iyaga bal keenaysa kolleyna bal umuura way noo dambeeyaan wa qaala bacdu ahli lcilmi culimada bacdigood baa waxay idhaaheen taqtadi lcilma cilmi bay keenaysaa oo sida ay camal u waajibinayso oo ruuxa aynu ku qasbannahay dee mukallafiinna kunay inaan wixii ku sugnaa aan ugu camal fallo ayaa xaggii ictiqaad iyo sidqigeediina ama waxa weeyaan inaan goyno on jasmino waxaani inuu saa yahay oo bal matalan ama xadiidkan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuba hadlay ay keenaysaa kollay taasay yidhaaheen de adigu daahiriyada kolley waa qowlkooda kani mucdamkooda madhab ahaan markaan eegno afraad baa inoo dambaysa qowl kala leh aimada kala duwana sida imaam axmed oo kale khaasatan riwaayo mashhuura oo kale iyo aimo kale oo dawaa'ifta kale ana qowlkan waa loo nisbeeyey ama waa loo tiiriyay oo ah inay cilmina waajibinayso kol hadday sugan tahay oo ay noo sugnaatay wa qaala bacdu lmuxadisiina muxadisiinta bacdigood baa waxay idhaaheen maa calaa wixii uu kor noqday isnaaduhu isnaadkiisa uu kor noqdee tirada isnaadkiisu ay yaraato awjaba wuxuu waajibinayaa alcilma oo sanadkiisu uu kor noqdo waa cibaaradiisa walkan kaba cabiriyo sharaxiisa oo kale waxaana xagga sharaxa mithaal ugaba dhigtay sida xadiidka naafic can ibni cumar oo kale de asaaniidda caaliga ah tiradeedu ay yar tahay meelihii la odhan lahaa ama lagu banayn lahaa khada iyo sahwi iyo waxyaalaha ka iman lahaana ay koobnaatay bal ragguna rag ajillo ay yihiin in de iyada taasi ay cilmi waajibinayso kollay qolooyin waxay soo naqliyaan ama nin imaam oo kale isagu qowl ahaan oo halkan u soo naqliyaa in dee haddii sanadka ruux imaami waa culuugii nisbiga ah unbuu kaasna noqonaya sanadkii nin imaami uu ku sugan yahay sida maalik iyo axmed iyo raggii sufyaan iyo a'imadii noocaasay shucba iyo nin imaam uu sanadkaa ku sugan yahay cilmi buu keeni haddii kalese ma keenayo la arka dee qowlkana in maqsuudkiisu kaa yahay khaasatan amhilada ama dee mihaalka uu ku mihaaliyey daraaddeed ee xagga kale bal markaa taasna barhkood baa yidhi oo cilmi bay waajibin wixii sanadkiisu noocaaya haddii kale ma waajibinayso waqala nadamu nadam wuxuu yidhi kale waa nin tarjamadiisa oo kooban waa ka xaggana noogsoo inoogu dhigtay kitaabkii kan ka horreeyeyna waan ku soo aragnay magaciisu waa kaa inoo dhan abu isxaaq nadaam min aimati lmuctazila ayuu ka cabiro waa nimankaa dee kuwii madaxdooda ahaa oo waa kana bal waxyaalo dee isaga ku tacalluqsanna inoo sheegaya horta waa nin dee marka la eego ay ku tiriyeen adkiya alcaalam inuu ahaa xagga fahmadiisa oo kale dee macrifadan dheer umuurahan uu sheegayana u lahaa laakiin siduu dahabi yidhaaho raximah llahu tacaala tarjamadiisa uu siyarka ku leeyahay walam yakun inadaamu miman nafacahu alcilmu walfahm ma ahayn dadkii dee cilmiga badan iyo itilaaca waasicuu lahaa ama fahamkan yar khaariqa ee uu lahaa uu waxu taray ama uu anfacay oo xataa aimada qaarkood ama culimada qaarkood de waxay u nisbeeyeenba ama way ku gaalnimo xukmiyeenba oo aaraadiisii ulahaa daraaddeed oo waa nin bal markaas saas aho kollay dadkaas asxaab alahwaa raggoodii dee markaa xagga aada ugu fogaana ahaa barhkoodna ay umuurihiisaa daraaddeed ku gaalnimo xukmiyeen waana kaa tarjamadii kollay dee kutubtaa horena xataa siyara calamina walaa tarjamu ku leeyahay meesha qoladana daa'ifa nidaamiya la yidhaaho iyaga daa'aiftooda muctasilo ka midana waaba ra'sigoodii wuxuu idhi ninkaasi yajuusu waxa bannaan an yuujiba alcilma cilmi inuu waajibiyo idaa qaaranahu sababun sabab haddii ay la xidhiidho oo sababu la xidh soo ujeeddadu khabarkii imika ruux hiqii uu kuu warramay ee aan wax qaraa-ini la soconay khabar mujarada oo haawin ee wa adigaa aqbalaya haddee laakiinin cilmi iyo jasmin aad jasmiso inuu run sheegayo ma waajibinayo sidiisa gaar ahaantiisa laakiin haddii sababi ay la socoto umuuro kaloo ruuxan sidqigiisii iyo inuu run sheegayo waxaan istaa yahay dee bal maalan tilmaamaya oo qara-in kaliya ay laba socoto waa waajibinaya taas buu yihi waxaa la arkaa qowlkan haddaynan intiisa khaas kaa qaadan iyo mihaalki si guud haddii qaraa-ini ay la socoto isagoo khabarkii kii dee dariiqii toosna sugnaana inooguba yimi laakiin qaraa-in kale oo iyada la yidhaaho adkaynaysa madmuunkiisan bal inuu dee san yahayna xoogeynaysa ay meesha u hareereysa ama ay xadayso ee qaraa-intaas cilmi inuu faa'iideynaya kollay isaga qowlkiisun maahiro kala duwan ayaabuu qowlkiisa noqonayaanoo culimmadii kale ee dee iyagu toosnayd ee culimmadii islaamka kaba mida ayuu qowlkooda yahayba laakiin bal maxqa isaga qowlkiisan wadalika midlu an yaraa inuu arko weeye rajula nin mukharaqa hiyaabi dharkiisa ay dodilaacsan inuu isagii dodilaaciyeyba qaylinayo cabaad oo markaa oo fa yukhbira uu ku waramo bimowti qariibin lahu ku isaga qariibkii oo dhintay ujeeddadu ruux dee dadka ahlalmuru'aada oon waxyaalaha lagu aqoon oo dee wejigiisiyo dharbaaxayo dee haddii ruux aan saabir ahaynba weeye adugu aan sabrahaynu dharkiisii dilaaciyay oo dee si caadi aan ahayn oo markii la weydiiyey ina yidhi ruux dee qariibkaya ayaaba dhintay aabbahay baaba dhintay inankaygii baaba dhintay kolley calaamadii taasna ay muuqato suuradaas oo kale waxyaalahan dee kale een hadalkiisii ahayn warkiisii aan ahayn ee xaaladiisan laba socota dee aan caadiga ahayn ayaa waxay keenaysaa buu leeyahay warkii in la yidhaah cilmigu iyo yaqiin buu inoo faa'idaynaya markaa taas wixii dee shaki inagama gelayo oo waxyaalaha kale kuwa miaaliya waxaa kaa mida dukhaan ama qiiq weyn oo meel ka kacaa muuqday oo markaasaa ruuxyimu yihi meesha caynkaas ahayd baa gubatay oo kale dee calaamadadna way muuqatay warkiisani markaa war mujarada un maahae qariina la socota sidqigiisan tilmaamaysa markaa noocyada caynkaasoo kalea dee shaki ruuxii kama gelaya buu leeyahay inuu run sheegayo waa isaga qowlkiisii walow dee qolooyinka diidan ay yidhaaho dee qaraa-intu kolkol wax muftacalay noqon kartaa hoo dee waana wax dhacayo koo kolbaa dee ninkii mudacigahaa daalimka isagoo ooayo oo madluum iskaba dhigayo oo dee taas ah uu qaadigiiba u imanayaa isagii baana markaasuu sheeganayaa dulmi waxaan oohintiisan iyo umuurahana ay dahay wax muftacalon xaqiiqaba ahaynuu isaguba yahay kii daalimka ahaa kolkol bay dhacaysaayo markaa umuurahaasoo keliyii dee ma noqonayaan un wax khabarkii lagu jasmiyo sidqigiisiio dee bal kolkolna waxyaala dhacay bay soo naqliyaanoo jaanibkaasa bal taasna waa qowlo ujeeddadu hadday qariin keligii maahee qariino kale iyo waxyaalo kale oo haddii aan xataa jirintaasi eg haddaan khabarkii aanad maqal qariinadan warka waxaan aad kaba qaadan lahayd oo waxaan ay dee qariinada ama lagama fahmi lahaa meeshii jirto dee waa in warkaasi wuxuu leeyahay sidqigiisii baaba la jasminaya ruuxii shaki marka inuu saa yahay ma jiraysi kutubta qaarkoodna wuxuu u yimaadaa qaasaani oo ujeeddadu halkan shiinta ayaa siin dhacda marka qaashaan iyo qaasaan labaduba in waxa weeyaanuun waa lafdigan wax la yidhaaho oo waa beledo ama beled bay ahayd magaalada la yidhaaho ee qoladan deeqaybta imaamiyada ama cashiiradii eeraan ku taale dee magaalooyinku kuwa diin ahaaneed madhab ahaaneedba ah marakis iyo xawsaad cilmina ay uguba sugan yihiin halkii dee ayatullahi khumeyniya degenaan jiray ama waa meel dee cilmi ama xawsaad cilmi ay ugu sugan yihiin oo magaaladan asbahaanaynu horeba usoo marnee weyneyd ee dee magaalooyinkii islaamka ee aahaarta weyn iyo aahaarta weyn cilmiga xadiidka ku lahaa asbahaan iyo asfahaan labada waa meel keliya un ba'da iyo fa'do sababta kelimada afarisi ahayd oo kolkol markaa ba'dooda dee yar ku yar dhawaata xagga fa'da oo xagga tarjame ahaan ku dhawaata oo markaa waa meel keliya un asfahaan iyo asbahaan waa meel keliya un waana magaalo weyn oo dee magaalooyinka waaweyn ee eraan kaba mida bal dee sanad dhaweyd ay dee kaba dhigeen magaaladii thaqaafo sanadan ay magaaladii dalka islaamka uba ahayd laakiin magac weyn iyo taariikh weyn lehba ayay nawaaxidii adigu ku dhaweyd ilaa soddon farsakh ay u jirtaa waa si uu yidhaaho samcaani kitaabkiisa alansaab uu ku yidhaah markuu nisbadaa joogay qaasaan qaashaanna waa la mid kolkol kaashaanna waabay u timaadaa kaafka sidee qolooyin kalena ay sheegaan bal taas horta waa nisbada meesha magaciisiina waa inoo sheego moxamed ibn isxaaq alqaashaani kunyadiisina waa abu bakrin xamala alcilma can daawuud marka waa nin mutaqadima oo daa-uud daahiri ayuu cilmiga ka xambaaru asxaabtiisii ahaabay ta markaa dee daa-uud daahirina waa qarnigii labaad buu raggiisii ahaa laba boqol iyo labadii ama meelahaas aba dhalashadiisu ahayd kale dhowr yartood adigu markaas waa qarnigaas buu raggiisii ahaa ayuu isaga ninka ka xambaaray waa nin mutaqadim walow dee intii bal aan arkay kitaabe ninkanba ama dee tarjamadiisa kooban dhigatay oo khaasatan kitaabku kasoo noqlinaya dabaqaat lfuqahaa lishiraazi kaasmaan arag oo ma hayo aanay waktigii uu dhintay bidabdi aanay sheegin lakiin waa ninka mutaqadimka waxaan idhi ilaa anahu khaalafhu fi masaa'ila kaiira min alusuul wاlfuruuc laakiin markii dambe masaa'il badan oo usuul iyo furuucba waa ku khilaafay waxaa jirta in kollay sharaxa lumaca tacliiqa uu leeyahay ama dabcada uu taxqiijiyey doctoorka lagu magacaabo cali bin cabdilcasiis alcamiiriini oo kale tacliiqiisa waxaa kuba sugnaa isagoo dhowr kitaabo kolle kan aan ay soo kaba soo naqliyeen u tiirinayay inuu markii hore madhabta daa-udu daahiri ahaa laakiin markii dambe intaqala saara shaaficiyan waa ka tegey madhabkii oo shaafici buu noqday oo xaggaasna dee waxaaba ku noqday nin aqoon sara leh waxaanu alifiyey kitaab uu ku radinaya daa-uud oo xagga ibdaalka qiyaaska fii ibdaali qiyaas kolley cabdilmajiid turkina dabcadiisa hadalkaas oo kale ayuunbaa kuba sugnaa balwey kitaabka alansaab oo nisbada markuu dhiganaya dadkii magaalada ka yimi barkood magacyadooda dhigdhigtay isaga marna soomuu dhigan mucjamulbuldaanna magaaladan marka uu dhintay wax badan oo saasoo dadaaba ma sheegina nin iyo labadii uu soo dhigtay isaguna ninkani kuma jirinoo bal markaa kolley intan wax yar dhaafsan bal wax arkay ibnu mulaqin oo kale dabaqaadkiisan isna dabaqaat fuqaha shaaficiyiin kitaabkiisa madbuuca oo kale sadar keliya ayuu dhigtayoo intaniba ay kaba badan tahay oo bal kolley tarjamo weynoo saasoo buuran oo meel aan ku ogahay ma jirto ee waa nin bal markaa taasaa waxaana xagga hoose inoo raacday wanaqada calayhi abulxasan ibnu lmufallis cibaaradu maan doonaya inuu saxo ujeeddadu ninkan kale oo daahiri ahaa ayaa markii uu kutub dejiyey ibdaal qiyaas burinta ama qiyaaskan ay diideen oo kale oo isagu sugayuu taa kuba radiyayo waxyaale uu daahiriyadii markii hore ahaa uu ku radiyayo ayuu kitaab ku buriyey buu leey ujeeddadu kitaab isaga radintiisa ah oo kitaabkiisan kale dee ka soo horjeediyo kutubtiisii jaanibkaas ahayd ayuu ninkaasi oo dee dejiyey haddaba cibaaradan ah kitaabka inoo dhacday ee wamanqada caleyhi abulxasan ibn lmufallis halkaa in fa'dani ayaan saxiix ah ama dee sugnayn cibaaradan waa saxanaysaan halkan fa'da noqota kayn ah ninkani waa nin macruuf oo muxadina ahaa kolley buxuura raggii cilmiga badanna ahaa madhabta daauudi daahirina qarnigii saddexaad bilaada khaasatan ciraaq iyo raggii baahiyey ee ufaafiyey ahaayo waxaa la yidhaha ibnulmuqalis baa la yidhaha ee ibnmuflis ama mufalis lama yidha ibn lmuqalis kolley awowyo magaciisa oo cabdullahi bn axmed ibni moxamed waa nin daauud iyo islaamo daahiri ah oo reer baqdaad ah habta saaniifisna leh kolley madhabtuna ay xaggiisa kaba faaftay si ay qolooyinkaasi kaba cabiraan laakiin ninka waa nin macruuf oo siyar aclaam nubala iyo keyrkiiba tarjamo kulo ibnulmuqalis baa la yidhaaha famaahe waa keyn un halkaasi waa intaasiba haddaba qolooyinkaasi waxay yidhaaheen wabnu daa-uud iyo ina daa-uud laa yuujibu ma waajibinayo alcamala camal ma waajibinayo ho waa qowl aad dee marfuud kolley aw aw fog horta dee labadoodu marka la ega qaashaadna markan hore daahiri buu ahaa qolooyinka qaarkood malaha shaaficiyinimadiisan iyo ka tegiisan daba maba ictibaarin oo imaamkan baaji la yidhaha kitaabkiisan ixkaamulfusuul ee isna usuulka ah iyo wuxuu kaba cabiraa qaala alqaasaniyu min ahli daahiri kolkalla waxaan dee kutubta taraajimta sooba naqlino si wuxuu ictizaal la lahaa oo min alqadariyati cibaaro saas qadariyana qaaliban waxay u isticmaalayeen muctazileed ayuu kaba dhigaa meelo uu kaga soo arooriyey halkanun waa baaji kitaabkiisan ixkaamulfusuul waxay jirtayn se ibnu da-uudna se ha yidhaha madhabtii daahiriyadani maaha madhabta daahiriyadu fi lcumuum waxa weeye ibnu xasmina aada u xoogeeyey oo dee uu hadalkana ku dheereeyey madhabtoodu ay tahay khabarulwaaxid inuu cilmi iyo camal wada waajibinayo oo uu cilmina waajibinayo camal la waajibinayo taas bay madhabtoodu tahay ee laakiin tani waa laba qowl ama labada nin hadduu dee bal markaa ahla daahir ah iyaba qowlkoodii u gaarkaa weeye madhabtii daahiriyada tani maaha iyagu cilmina waa waajibinayaa camalna uu waajibinayaaba wahuwa madhab raafidati inaanu camal keenahayn oanu camal waajibay khabaran waaxid madhabtii raafidada weye marka waxay noqonaysaa dee nusuus badan oo axaadiia oo dee akhbaar axaada in la yidhaha laguma camal falayo suma ikhtalafa haulaahi kuwan leh waxyaalahanna waa dee imaka kolley khilaaf aynaguma dheereeyeen aynoosoo inay noo soo koobaan ba lahaan lahayd waa aqwaalo aada u fog ama iska marfuude qolooyinkanna camal ma waajibinayo way iskhilaafeeno fa minhum man qaala ku yidhi baa kaba mida alcaqlu yamnacu alcamala bihi waa daliil caqli baaba diidaya in khabar lwaaxid oo ixtimaalka iyo tajawuskaasi uu ku sugan yahay in waxa weeye in lagu camal falo oo in laguba camal falo caqligiibaa diidayo waa daliilkii caqliga ahaa ayaa aka maanic iyo khabarka caynkaasee ixtimaalka la banaynayo dee sahwiyan si aan bal kolkol kelibin ruuxan ka dhaca aan meesha laga saari karahayn aan la anfin karahayn ujeedo oon la jasmin karahayn dadkii ayaa keenayaba taas bay dhan wa minhu man qaala ku yidhi baa kaba mid ah alcaqlu laa yamnac caqligu waxa dee ma manceeyo ruux keliya warkii in la qaato in lama ma manceeyo ma hor joogsanaye ilaa ana sharca lam yarid bihi sharcigu kumabuu iman camalfal lagu camalfalo khabar waaxid oo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun iyo bay soo qaateen oo dee tatabucin ama haraacin waxaanad cilmi u lahayn oo kale iyo waxyaal ayaa keenayo hor joogsanaya idhaah marka sheekh wuxuui raximah llahu tacaala fadaliilu waxa u daliila calaa anahu laa yuujibu lcilma cilmi inaanu waajibinayn cilmi de waa mufrad ahaan iyo keli ahaantiisa inaanu waajibinahayn khabarkaasaa gaar ahaantiisii walow de bal noo soo socdaan inahu low kaana hadduu yahay yuujibu mid waajibinaya alcilma cilmi mid waajibinaya hadduu yahay oo ujeedadu cilmigaa aynu ama kii istidlaaliga ha noqoto ama daruuriga ha noqoto cilmigaan halkaa ka helayno kale ee yaqiinta ahaa ama jasmin aan jasminayno sidqigiisa inaan oode meesha inaan shaki iyo shubho iyo waxyaale aynaan iskaga anfin karahayn waxa halkaa kama kasbano arrinku hadduu taa yahay lawaqaca alcilmu cilmigu iyo yaqiinta caynkaasa ama jasminta caynkaasa way xasili lahayd bikhabari kulli mukhbirin ku kastoo inoo waramo warkiisay kuba xasili lahayd oo minman shaksi an yaddaci sheeganaya annubuwata nubuwo aw maalan xoolo sheeganaya calaa kayrihi kayrkii korkii xoolo ku sheeganaya walamaa lam yaqac markii aanu dhicin alcilmu cilmi macnaa aanu xasilin cilmi iyo yaqiin bidalika kaa waa ku kastoo mukhbiro warkiisa sida kaa nubuwo sheeganaya haddaanu mucjizaadkii laba iman kan maal sheeganaya haddaanu bayino iyo waxyaala laba iman markii cilmi inooguba xasili waayey dalla taasi waxay tilmaamaysa ina tusaysaa calaa annahu laa yuujibu alcilma cilmi inaanu waajibinayn oo waa qowlkan ah cilmi ma waajibinayadii buu daliilkii sheegayaayo waxay noo cadaynaya buu leeyahay khabaru lwaaxid waa wixii aan tawaatir horta xaddii gaadhin markaa shaksi kasta oo war inoo sheegay warkiisaas dee waa tan oo wararkii qaarkood aynaan xujo la-aan aqbalahayn haddii khabar lwaaxid uu warkaa naftiisa uun iyo sheegiddaa naftiisa uun uu yaqiin inoogu faa'iidaynayo oon kaga kasbanayno waxay noqon lahayd cid kastoo inoo warantay oo war inoo sheegtayba inaan ka aqbalno dadkii nubuwada sheeganayay dee haddiina waxa weeyaan nubuwadiisii mucjizaadkii dee iyaga xujada u ahaa ee noo sugayay haddaanay jirin warkiisa ma aqbalayno haddii la yidhaha khabar waaxid warkiisa waa la aqbalaya waxay alaydo inaan mucjize la-aantaa la aqbalo haddii ruux yimaado oo uu dacwo isagoo la wudmiha ninkanaa xoola iga haya xoola iga haya waa ninkii adeeg lagu kalsoonaayo caadi aynaan wax beena ku ogeyn dhowrsoona hadduu yidhaha ninkanaan xoola ku leeyahay dee haddii la yidhaha khabar waaxid cilmi buu faa'iideynayey cilmigu macnuhu waxa weeyaan waa goyn la goynayo inuu rur sheegayo aan yaqiininayno oon hubnay inuu rur sheegayo waxay ahaan layd inaan idhaha waa ku leeyahay oon taa qaadano in idhaahno un waayo xoolihii ninkani waa ku leeyahayna waa khabar waaxid cilmi buu faa'iideeyaa waxaan jasminaynaa aan yaqiininaynaa ninkan oon shaki inaga gelayn inuu rur sheegayo markaa wixii waa ku leeyahay dee taasna ma jirto oo waxaan ognahay inaan ruuxna dacwadiisa iyo sheegashadiisaasun aan keliya lagu aqbalahayn in kastaba ha noqdo dadka ugu saalixsan ugu toosan ugu dhowrsoon ha noqdo ugu run badan haba noqdee inaan taa wax loogu aqbal in loogu xukumahayne ay noqonaysa in xujo la helo iyo biine iyo caddayn la helo bal taas in la helo haddaba markii wuxuu leeyahay umuuraha caynkaasa ay cilmi iyo yaqiin inoo aynu ugu kasban weyne khabarkii caynkaas ahaa aynaan yaqiin uga helahayn dalla taasi waxay daliil u noqonaysaa khabarku gaar ahaantiisa kol hadduu khabar ulaxaad yahay oo mutawaatir xaddii iyo wixii uu cilmi ku faa'iideynayay iyo isagoo dee bal maalan ummadda aqbalku laba kulantay umuurihii aanu noqon inaanu keligii uun cilmi faa'iideynahayn oo ixtimaal baa jira uun la banaynayo ruux warkani inaanu saa noqon saasaa la ysagama hubsanayo taasi iyadu waa midoo waxa weya waa inaanu cilmi faa'iideyna waa qoladii hore tidhi bacd ahli cilmi taqtadi lcilma tiibuu qowlkan radinteedii uu wada wa ama daliilu calaa ana alcaqla laa yamnac de waa qolooyinkan iyagu dambe weeyaan oo kollay qowlkooda qariibka waxa u daliila caqligu inaanu hor joogsanahayn wuxuu caqliga wax diidaya aanu xaggiisa jirin ama daliil caqligo manceeya min atacabudi bihi in isaga lagu cibaadaysto dadkii lagu kalifo ujeeddadu camal lagu camal falo huwa waxa weeye annahu idaa jaaza hadday banaanaatay atacabudu tacabudu badan dee uu fadxiyey waa dee damirsan tahay tacabud oo ujeeddadu dadkii lagu camal falo weeye bikhabari lmufti kii muftiga ah khabarkiisa washaahati shaahidi shaahidka shahaadadiisii in lagu camal falo hadday banaanaatay walam yamnac aanu hor joogsan alcaqlu caqli minhu oo caqligu aanu taa diidin aanu odhan maye shaahata shaahid waa keli waa isaguna khabar waaxid unbuu soo geliye waxa weeyaan laguma camal falayo aanu odhan jaaza waa bannaan yahay bikhabari lmukhbiri kii inoo warramayo khabarkiisiin oo suuradana maxay tahay ruuxii muftiga ahaa marka su-aal la weydiiyo isagoo shareeco ka waramayo dee waxa uu ka waramayaana kol man kol nas buu dee raacayaa cad oo sariixa kol istinbaad baabay noqonaysaa haddana markuu yidhaha wuxuu waa sidaas dee waa tan laga aqbalaye la fulinayo ee ruuxi ama wixii ku dhaqaaqaya ama ka joogsanayo maxaa la aqbalay waa ruux keliya oo muftiya bal awqaadda qaarkeed maaha wuxuu leeyahay waan maqlaybe istinbaad bay noqonba istinbaad lagu khilaafi karo ayaa laga aqbalayay kii shaahidkaa markhaatiga aha markuu yidhaha ruuxani ruuxan waxaan uu ku leeyay ama arrintanaa dhacday ama bishii waaban arkay galabta waan arkay de waxa weeyaan waana ruuxaa keli ah waana aqbalayay taasna qolooyinka hore leh in waxa weeyaan camalkiisiiyo xataa caqligaa diidaya suuradan waxa weeyaan ma diidana suurada ma diidan suura ay diidanin waa markuu leeyahay warkii uu sheegayu yihi saaya saasaa jirta un warkii uu ku warramayay ayay diidayeen laakiin imanka muftiga khabarkiisii oo kale waa ay faatwadiisii shaadadii shaahidka iyaguba may lahayn caqli baa diidaya marka kol haddii dee tamba ay bannaan tahay oo caqligu aanu hor joogsanayn dee ninkan aad qowlkii xataa istinbaad kolkol noqon karaa maya inta badan noqonaya muftigiiba eed aqbalaysay riwaayadii uu kuu wariyey ee uu yihi rasuulki ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh saa yidhi inla aqbala min baabi awlay noqonaysaa kol haddii istinbaadkii laga aqbalayo wixii uu warinayey ee khabarkii saa inoogu sheegayena e markaa wax kala farqinayo caqliina maba jirto taasba weeye oo bal haddaba taasi waa labadii qowl rajinteed wadaliilu waxa u daliilo calaa wujuubi lcamali bihi camalfal lagu camalfalay inuu waajib yahayna jihati sharci xagga sharciga ana saxaabata bal halkan wuxuu inooga bilaabayaa iyadna wixii inoo sugayey in lagu camal falayo khabar waaxide horta waxa weeyaan dee bal marka la eego khabar waaxid cilmi ma faa'ideynaya mise ma faa'ideynaya waa taan hadalka er aragno ee kolley horta ma sidna taa aynu soo aragnay ee cilmiga daruurigae ruux kastaa ku qasban yeenu isshaki gelin karin ee wuxuu arkaya lamida iyo khabarkaa ruux kuu sheegayo ama xadiidkaa uu cidi warisay aan banaynayno sahwi iyo khada ku banaynayno saa daraaddeed ba xataa culamaa lmusalax u yidhahdeen xadiidkan saxiixa ee axaadiida la jasminayo in dee ay waaqaca saa ku tahay mooyaane sa kuwaa saxiixayn ee culimada weliba qaarsanna uu yahay taa iyagana weliba xataa masalada khilaafsan yihiin in gaarka xukunkaa gaarkaa looga sugo iyo dee kuwo ka horeeyeyba bal mooyaane akhbaartii kale waa kuwan odhanaya xadiidkan waa saxiix waxay ka dhigan tahay waa isnaadkiisan daahirkiisii ujeeddadu sharaa'iddii saxiixaan ka helay ee maaha nafsul amarku sani kuba yahayoo dee waa tan ay iskuba khilaafayaan xadiidkan saxiix weeye maaha oo kale kolkol ruuxii dee sidqiga iyo lagu yaqaano cadaalada iyo bal maalan xifdigu waxbaa iloobi karaa khada baa ka dhici karaa markaa waa isnaadkiisan baa saasi daahirkii isnaadki marka la leeyahy waa daciifna maaha waaqaca iyo nafsul amarka ayuu daciif ku yahay taasi haddii waaqaca ay tahay maba jiraan xadiidka daciifa ama been iyo saxiixun buu noqon laha ee isnaadkiisan uu inagu soo gaadhay ayaa shuruuddii aynu ku aqbali lahayn wax kamida aynaan ka helin baa macnuu yahay marka waa daahirkii ee nafsul amarkii maaha cilmiguna waa waxaan ay uga jeedaan ama jasmintan sidqiguna waa waaqac iyo nafsul amarkii buu sidan ku yahay oon yaqiinayn aan hubnaan shaki kuba jirin buu noqonaya horta bal markaa in labadan dee farqigaasi u dhexeeya hadal kama taagno oo kale laakiin waxaa jirta markaan eegno waqaa'icdii badnayd badnayd badnayd ee khabarulwaaxid loogu camal falay rasuulkii ilaahay dadkii uu dirayay jihaadka u dirayay si ay dadka kale wuxuu usoo sheegaan shaksi shaksi buu dirayay raggii walaadiisa ha noqoto dadkii diinta baraya haba noqoto kuwii sadaqada iyo zakaadka soo guraya haba noqoto ee dadka kaba gaadhsiinayay bal markaa de inta waqaa'ice ama rasuulka ilaahay xaggiisa dee ruux saasa un laguba kaaftoomay ama ay dhacday saxaabadii inay u laabeen khabar waaxid waxaan xasrin karna maaho marka umuuraha majmuuca isu geysano inagoon khabar kasta gaar ahaantiisa la eegin dee waxay taasi inoo goynaysaa ama cilmi yaqiin aan ka kasbanaynaa aynu yaqiin kaba helaynaa in khabarulwaaxidka ku camalfalkiisa taas oo khabarulwaaxid in lagula camalfalayo bal dee markaa haddii uu dee isaga shuhroobo qara-in kale ay laba xidhiidho ama majmuuca markaan eegno taasi waxay keenaysaa in khabarulwaaxidkii bal dee aan uguba camalfalo allahuma masaajisha ictiqaadka ma lagu sug karo mase ma laguma sugayo nooca hadduu noqdo dee isagu shuhroobayba ee ama majmuuca markaynu eegno ha waa lagu sugayaa laakiin dee wuxun bay noqon kartaa kii mutawaatirka iyo kan kale markay sugitaan baabkaa noqoto inay yar kale fari dee farqi u dhexeeyo oo ay tafaawud xaggii quwada jiraan oo mid mukhaalafadiisa la khilaafa ay kufri keenaysa iyo gaalnimo iyo mid dee mukhaalafadiisa la khilaafa aanay kufri xadiid gaadhsiisayn hadduu ruuxu khilaafo oo wixii uu inkiro bal markaa taas bay noqono maraatib bay yeelano quwada kala tagsanaane laakiin dee waxbay inoo wada faaideyn waxbaan noo faa'idaynayaan wey marka wuxu uhi wadaliilu calaa wujuubi alcamali bihi min jihati sharci ana saxaabata asxaabtu radia allahu canhum rajacat ilayha fi laxkaami axkaamtii kala duunayd ilayha waa ilaa akhbaar ilaxaad bay u laabantay shahaadatu shaahid waxa weeye iyo xukmu xaakimkan keliya wa xukumaya laga aqbali kaa muftiga waxoo dham iyaduba dee qaybtan bay soo gelaysaayo hadal shaafici lahaa mala kitaab uu khabar waaxidka nuu dejiyo uu leeyahay waman yunkiru akhbaar alaxaadi waay oo ayuu kaba cabira wاlxukaamu waaxidu o ujeedadu washaahidu waaxidu wاlmufti waaxidu ujeedadu iyadoo waxaas oo dhan ba afraad laga aqbalayo cidda inkiri karta ee diidaysa khabar waaxid waa cideey isagoo dee nusuus badanna soo arooriyey haddaba waxa weeyaan axkaam kala duwan bay u laabmay amhilina siinaya farajaca cumaru cumar wuxuu u laabmay ilى xadiiثi xml bni malik ninkaa xaml bni malik la odhanayay reer hudayl xadiidkiisii fii diyat اljaniine ilmaha uurjeefka ama dee calool kuba jiray haddii tacadi iyo jinaayo hooyadii la gaadhsiiyey iyo wax lagu dhuftay uu soo dhaco isagoo mayda weeye isagoo baktiga uu soo dhaco magta kaba i dhalanaysa wa qaala waxaanuu yidhi low lam nasmac haddaanan maqal haadaa aanaan maqlin xadiidkan aanaan maqlin laqadaynaa bikayrihi dee kayrkii ayaanu kuga xukmi layn xadiidka xag hoose inooga dhigtay walow abu daauud iyo qolayn uu tiriya xadiidku waa saxiixayne lafdigan uu soo naqliyey ayaa lafdigii dee qoladani ay leedahay laakiin xadiidku waa saxiixayn buu kuma sugan yahay xataa tajriidkii waa ti aan kuma soo marin bal markaa waxaana ahayd un dee haweenaydii haweenayda kale wax ku dhufatee waana iyadna dhimatay ilmihiina waa kaba soo dhacay diyadeediibuu iyadana dee caaqiladii kuba xukumay ayaa muxuu ku xukumay rasuulka ilaahay janiinkiina qura cumar muu maqlin isagaa dadka weydiiyo yidhi yaa rasuulka ilaahay arrin saasa ama janiinka markay saasoo kale jinaayo uu usoo dhaco isagoo mayda waxadiyadii ama xukunkiisu yahay yaa rasuulka ilahi wax ka maqlo ninkan oo kollay dumarkiisi labada dumar ee isaa qabiib ee istilay eh ayaa arintan sheegay markaasuu hadalka yidhi oo macnuu waxa weeye dee sida uu shaafici yidhaahoo kale dee arrintu haddaanay imika xadiidkan aanu maqlin qurada culimmadu ay shan halaad kuba qadaraan ay maalan aanu maqlin dee laba midun buu ahaan la in la yidhaaho waxa weeyaan dee kaba soo qaado bakti waa nool yahay iyo waa dhintay uuna kol hadduu nolol kusoo dhacayna dadkii waaweynaa lagala mid dhigo hadduu bakti kusoo dhacayna dee mayd inaydiye ma lahayno mayd wax lagama soo qaadayo mayd laga dhigo la yidhaha waxba kama laazimayaan rasuulka ilaahi markuu tan xukumay ayaa dee wuxuu ka tegey ra'yigiisi iyo wuxuu kuba xukumi lahaa haddii aanu xadiidkan maqlin marka xadiidkiiba u laabmeeg waa ninkaa reermiiga xadiidkii warajaca waa laabmay cusmaanu cusmaan fi suknaa haweeneyda laga dhintay gurigii wafaadka ee lagaga dhintay inay ciddada ku dhammaysanaysa waa xataa arrinka ilaa xadiidi furaycata binti malikin furayca binti malik xadiidkeedii waana xadiidka xagga hoose idin ka dhigtay waana abu saciid alkhudri walaashi kolley khulaasadna waxay ninkeedii baa la dilay oo addoommo u lahaa oo ka baxsaday oo uu gaadhi baa haddana dilay isagii dilay markii warkuu yimidna guriga malaa muu lahayd nafaqo uga tegayna ma jiraan rasuulka ilaahay bay u timay weydiisatay inay reerahoodii kusoo noqoto oy ciddadii ku dhammaysato rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mkutii fii beytik xataa yabluqa alkitaabu ajala gurigaaga iska joog ilaa ciddadii kitaabkii waa intii dee wixii ciddadii ay waqtigeedii ayay ku dhammaanaysay gaadhaysay ajasheedii marka waa xaggaa inay halkaa deganaanayso cuhmaan oo wakhtigiisii khilaafadii weydiiyey markay san u sheegtay taasuu xukumay isaguna wa kaana caliy bnu abi aalibin wuxua yarjicu mid laabma ilaa akhbaar ilaxaad akhbaarta axaadka ayuu u laabmi jiray wayastatiru fiiha laakiin wuxuu ku adkayn jiray u ku xoogeyn jiray akhbaarta axaad bilyamiini dhaar oo ruuxii dee xadiid ugaba sheega rasuulkii ilaahay wuxuu bal markaasi uu kalsoonaado isagoo aqbalaya xadiidkii ayuu haddana waa ixtiyaadun weeye iyo istitaar siduu kaba cabiray ayuu dhaarin jiray odhan jiray dee ma wallahi baa inta rasuulka ilaahay kaba maqashay وqاaل waxaanuu yihi إdaa xadaثnii arrinkuna maha inaanu aqbalsanayn waa اxtiyaad iyo baltaasun إdaa xadaثanii hadduu ii waramo أxadu can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam xallaftuhu inay waa camalfalo wax diin weeye ee maaha war kale une waan dhaarin jiray faidaa xalafa lii hadduu ii dhaarto sadaqtuhu waan u rumayn jiray hadalkaasoo dee waan ka aqbali jiray ilaa ababakrin ababakr mooyaane o isagu dee abubakr isaga ma dhaarin jirina wuxuu rasuulka ilaah iga sheegay sidaasaan ku qaadan jiray waxadaanii abubakrin abubakr baa ii waramay wasadaqa abubakrin abubakrna run buu sheegay adigua xadiid buu dhigtay xadiidku waa xadiidkii salaadan markaa la towbad la keenayo ruux haddii dembi kaba dhacay uu doonaya inuu toobad keeno laba ragcadood oo la tukaday iyo taas baa xadiidku ahaa oo xadiidkuna cali baa abubakr kasii warinayay bal markaa taas weeye muhimku waa inuu den ka aqbalayo sida naguba laamayay warajac cabdulahi bni cumara wuxuu u laabmay ilaa khabari raafic bni khadiijin fi lmukhabarati oo iyadoo dee cabdulahi bni cumar sanado badan oo malaa casharaat ah ee waa waqti dambe waqtigani uu mukhaabaro ku camalfali jiray dhulkii uu lahaa ciduu u dhiibi jiray beertay hadhow wixii ka soo baxay wada qaybsadaan ayaa beri dambe oo aada u dambeeyey ayaa raafic bnu khadiij yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh mukhaabarada uu nahiyey taas buu yidhi markuu tii yidhi isagoo adda arrintaa ogaa camalkoodii ogaa ayuu ka joogsaday oo nahayintaa uu maqlay daraaddeed bal isagoo lahaa dee san dee arrintiina isagoo dee jaanib kale isagu kaba taagnaa ayuu ka joogsaday oo mukhaabaradii iskaba daayo hadalkaasi ugaba nahyigaasi u daayey bal markaa taasna maxay tahay waa camalfal uu ku camalfalay dee raafic ibnu khadiij khabarkiisii weliba uu adeeradii uga soo naqliyey isagu nahyiga umuu joogina warajacat asaxaabata asxaabtii waxay u laabmeen ilaa xadiidi caaishata xadiidkii caaisha fi iltiqaa'i alkhitaanayni labada khitaan kulankooda waa labada mawdica khitaan kulanku adigu dee waa taqriib alxashaa fi lfarj waayo dee cinda aljimac ma kulmayaanbe ee waxa weeyaan laba ujeeddadu marka jimaac dhaco in dee aan jimaacaasoo keliya uu maydhiga waajibinayo xataa arrintii aynu soo marray laabmeen oo markay saxaabadu isku qabatay abu muuse waa tii la diray oo bal markaa abu muuse uu u tegay caaisha ee uu soo weydiiyey tidhi waa laga maydhanaya iyadoo barhkood ay lahayn lagama maydhanaya saxaabadii asxaabta markaa hadalkii kale weydaayeen kiibay dib ugu laabmeen waa tii aan raamishkana ku saarayna cumar oo lahaa ciddii waxaa wax ka duwan ama si maydhan weyda ciqaab baaban marin bal markaa taasna waa laaban khabarkii caaishe keliya u sheegtay ay dib ugu laabmeen dee kolley waaqaa'icdana lama koobi karo marka taas kolley majmuuca waqaa'icda waxay markaynu isu geyno mid mid ahaan iyadoo mid kastaa khabarulwaaxid yahay laakiin si aynu soo marro mutawaatirkii macnawiga maxaan ku soo marray bal cali iyo deeqsinimadii xaatim iyo mithaalkii uu inoo soo qaatay haddii jus-iyaad kala duwan iyo waqaa'ic kala duwan ay meesha yimaadaan oo mid kastaa waxbuu tilmaamaya laakiin macno mushtaraga macno mushtaraga ka dhaxeeya waqaa'icdaas oo kale ka dhaxeeya waa ti aynu nidhi tawaatur buu noqonaya waana tawaaturkii macnawiya barhkood ay ku mihaal uga dhigaan sida suyuudiyo gacmaha sare loo qaadiya marka la ducaysanayo kale oo dee axaadiidi badan mid kasta gaar ahaantiisa waaqaco gaara ay tahay ay kuba timi laakiin majmuuca markaa soo wada baxaya ka wada dhexeeya ay tahay in markaa la ducaysanaya gacmii sare loo qaado tanna waxay ahayd in waa deeqsinimadii ama shajaacadii cali halkana maxaa inooga soo baxaya axaadiidta la tirin karahaynba majmuucooda mid kasta gaar ahaantiisa markaan iska dayneen qadarkii mushtaragahaa waa la aqbal camalfal lagu camalfalayo khabarulwaaxid ayaa inoo soo baxaya marka khabarulwaaxid in lagu camalfalayo markaan eegno majmuucaas dee macno inoo tawaaturu noqonaya oo waa wax cilmi keenaya taasi aan hubno yaqiin ay tahay shaki aanu inagaga jirin marka waqaa'icda kala duwan rasuulkii ilaahay saxaabadii iyo salafkii ummadda ay u laamayeen markaan eegno fadalla calaa wujuub alcamal bihi faslun walaa farqa inta yar maan raacinaya dee aan hadal saasa lahayna walaa farqa farqi kuma sugna oo xagga marka la eega khabar waaxid in lagu camal falayo weeye bayna an yarwiyahu inuu wariyo waaxidun shaksi keliya wa bayna an yarwiyahu aani ujeedadu wixii aan tawaatur xaddi gaadhinba khabarun waaxid marka hadduu mid wariyo waa la aqbalaya sida laba hadday wariyaba loo aqbalayo oo kii keliya ahana waa la aqbali uun kol haddii shuraa'iddii kale aynu ku aqbalayna inoo buuxsanto waqaala abu cayin iljubaayi waanahin hore soo maro dee muctasiri ah ninkan oo waxa weeye laa yuqbalu lama aqbalayo xataa yarwiyahu aani oo khabarun waaxid ilaa laba ay wariyaan oo can ithnayn laba ay ka wariyaan kole xagga xadiidka saxiixana barkood taa inay u shardiyeen xaggii musalaxan kuma soo aragno wahada khada qowlkaasi waa qowl khada'a liannahu ikhbaaru warkani arrinku waa waramid can xukmin sharciyin xukm sharciga laga waramayo oo marka uu leeyahy rasuulka ilaahi baa saa yidhi oo kale salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee inay xukm sharciga laga waramaya wax kale maaha khabar kale maaha fajaaza markaa waxaa banaan qabuulu in la aqbalo min waaxidin shaksi keliya in laga aqbalo kalfutya oo fatwadiiba ninkii keliya muftiga shardi may ahayn laba mufti inay dadka u wada fatwoodaan waxaa xukumkaa ay ugu wada fatwoodaan ee mid keliya hadduu fatwoodo waa la aqbalaya sababtuna waxay ahayd ikhbaar xukm sharciya uu ka waramayo dee riwaayaduna iyaduna bal riwaayadaaba waa wax la dabdiyo fatwadii kolkolbay in badan ijtihaad ku binaysan tahay iyo masaa'il mustabada ah ama xukum mustabaday ku binaysan tahay marka kol haddii taa la aqbalayay xukum sharciya in iyo loo aqbalayay deetana waa xukum sharciya oo laga waramaya la aqbalaya uun markaasoo bal qowlkaasna waa qowl marfuuda faslun wayajib alcamal wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب فصل ويجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى خبر واحد في لا ويجب وإياه عمل فل بخبر مركا خبر الأحد لا يداه gaadhidood mutawaatir camalfalkiisa lagu camalfalaa wuxuu waajib ku noqon fiimaa wixii tacumu ay caam yeelayso isaga albalwa balwa ayaa uu aada u badan yahay ama ruux kastaaba uu u baahanyay garashadiisa iyo macrifadiisa haddii khabar waaxid ku yimaado waa lagu camal falayaa iyo wa fiima laa tacumu waxyaalaha khaaska ee gaarka ah ee dadkao dhan aan wada caam yeelahayn bal maalan dadkao dhammina markaa macrifadii iyo takriifkii aanay u wada baahnayn kaas labadaba waa lagu camal falayaa taas buudhan maa tacumu bihi lbalwaa kolkol usuuliyiintu ama in badanna dee kolkolla xataa iyadoon cilmiga usuulba la joogin waxay ka cabiraan cumuumu lbalwa ayay kaba cabiraan barhkood addaruurata almaasa ama adaruurata almulixa iyo waxyaalay kaba cabiraan waxaana adigu ay tahay uun waxaa adigu ay uga jeedaan maa tacumu bihi lbalwa sida abuxaamid isfiraayiin iyo yidhaaho oo waxaa shaksi kastaaba macrifadiisa u baahan yahay oo macnaa shaksi kasta ayaa uu ku imanayaa waxani oo waa wax caam ah dadkao dhan ku wada imanayo markaa ruux kastaaba dee si uu wixii ugu camal falo ugu dhaqmo inuu ogaado oo ayuu baahan yahay ma takliiftii laysku kalifayaaba badan kaas bay yidhaahaan cumuumulbalwa la yidhaah oo waxyaalahan dadku aan layska ilaalin karin layska dhowri karin ruux kastaana garashadiisa u baahan yahay barkoodna cibaaraadka kalena soo maray ayay kaba cabiraan maalan weysadii oo kale dee bal maala dee ruux kastoo inaga inaga midi weysadii waa weysaystaa mukalaf uu ku yahay haddaba wixii bal xukunkeeda ahaa iyo camalkeedaas waa u baahan yahay inuu ogaado ruux kastaaba inuu ogaado salaadii baaba iyaduna taas ah bal umuuraha caynkaasee dadka ku wada yimaada ee ruux kastaaba markaa dee mukalaf